dhawaan salaamaad dhammaan baahda saxaafadda xaalada magaalada runaantii aada ayay udegan tahay wax dhibaata ay ma jiraan marka laga reebo qaraxyadii daraad ilaa iyo saameynta nagu yeeshay alxamdulilah adeegyada bulshada sidoodii ayay kusoo laabteen dhammaan xafiisyada dawladdana way shaqeynayaan alxamdulilah shalayna waxaan sameynay howlgalo aan ku baacsaneyno kooxaha nabaddiidka oo runaantii aan ku xaqiijinayno guud ahaan amniga degmada iyo deegaanada ku xeeran
waan gartay guddoomiye goobihii ay burburku ka dhacay oo kale ka waran
goobihii qaraxa ka dhacay ama deegaanada ay ka dhaceen runaantii hadda xaaladoodii waa okay waxaad dareemi kartaa howlgal magaalada ka baxsan inaan sameynay taana waxay ku cadaynaysaa in xaalada degmada ay kusoo noqonayso sideedii si ka fiican
waan gartay shacabka oo kale kawaran iyagu goobihii qaraxyadu ay ka dhaceen weli ma baqdin ayay ka qabaan mise waa ay la qabsadeen jebiga
runaantii qaraxa ma ahan runaantii wax hadda soomaalida ku cusub ma ahan runaantii wax lala yaabo inta badan caalamka wuu ka dhacaa khasaaraha uu noo geystay aaladayntiisii marka laga reebo xaqiiqatan xaalada degmada iyo shacabka siday ula shaqeeyaan maamulka iyo runaantii ciidamada amniga xaaladooda waa okay alxamdulilah waana rajeynaynaa in taa iyo si ka fiican aan gaari doono
waan gartay mar waliba guddoomiye waxaad sheegtaan in ammaanku la sugay haddana falal amniga lidikoy ayaa dhacaya maxaa ay isku qaban laayihiin labadaasi hadal
runaantii inkastoo anaga aan sameynayno wanaag iyo horumar iyo runaantii sugidda amniga cadowgana sidaasi lamid ah wuxuu daneynayaa inuu dhibaateeyo ummadda meelihii runaantii laga soo geli lahaa iyo qaabka uu ku dhibaateyn lahaa ayuu ku fikirayaa teedi kale qof runaantii kugu luuqada kugu labisa oo runaantii aadan ka shakinaynin sometimes ama mararka qaar falal noocaas oo kale uu sameeyey oo falalka wuxuushnimada ay ku kacaan iyo waxyaabaha qaar qaraxyada hadda dhacaya waxaan dhihi karnaa waa fuliynimo waa nacasnimo waa doqonnimo ma ahan rumaantii kuwa diinta islaamka salay reer midna ku leh insha allah bidnillahi alkariim iyagana waan soo afgari doonaa waana sidaan oga adkaana isi ka fiicanna waan oga adkaan doonaa hadii ilaaha idma xaalada degmadana sidai hadda ay kusoo noqotay isi ka fiicanna way noqon doontaa haduu ilaaha idma insha allah